halkani waa washington laanta af soomaaliga idaacadda v o a oo si toosa uga dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban qaar ka mida efemyada geeska afrika iyo internetka oo caalamka o dhan aad nagala socotaan v o a somaly com
galab wanaagsan dhegeystayaal waa talaada kowda bisha nofembar sanadka labada kun iyo lix iyo tobanka waxaana idaacadda si wada jiran kugu soo jeedinayaa saare ciilo nuur iyo anigu ah ibraahim xasan daandure
qodobada aad idaacadayada galabnimo ku maqli doontaanna waxaa ka mid a hogaamiyayaasha maamul goboleedyada soomaaliya iyo ra-iisul wasaaraha soomaaliya cumar cabdirashiid oo magaalada dubai kulamo kulo leh madaxda waddamada isutaga imaaraadka carabta wararkaasi dadban aanu maqlayn waxaa ka mid ah in dowladda imaaraadka shirkan uu sidiisu uu yahay shir ee rabto in muxuu ahaa waxyaabaha kaalmada oo dowladda soomaaliya ay si toos usii jirto in la mari doono si toosa loogu diri doono dowlad goboleedyada
walaaca laga qabo in doorashooyinka soomaaliya ay mar kale dib u dhacaan oo suu kordhaya waxaa maqli jiray maaragtay qofkaas masawir baa lagu taageray hadda dad baa waxaad maqlaysaa nin baa wuxuu ku leeyahay kursigayga rajo fiican baan qabay qolaa nin igu soo taageeraysa lacag wata sida sida masawir xamal isku soo taageeranayo walaaca beesha caalamka anu beesha caalamka waxa wixii soomaaliya ay broseeskan ka khaldama qayb bay ku leeyihiin duqayn iyo barakaac ayaa sidoo kale laga soo sheegayaa degmada qalandala oo maalintii toddobaad ay haystaan maleeshiya taabaxsan ururka daacish waxaa kaloo aan idiin haynaa xubintii dooda gaaban barnaamijkii umuuraha maraykanka iyo qodobo kale balse marka hore ku soo dhowaada warkii dunida xisbiga dimuqraadiga ah ayaa waxa uu dagaal ugu jiraa inuu ku guulaysto kuraasta golaha kongareska ee gobollada ay ku loolamayaan xisbiyada dimuqraadiga iyo jamhuuriga kadib markii lix sano ay golaha sanadka ay maamulayeen xisbiga jamhuuriga haatan dimuqraadigu waxa uu isku dayayaa inuu dib u soo ceshto kuraas ku filan oo uu ku maamulo golahaasi waxaana taasi ay u saamixi kartaa haddii ay ku guulaystaan gobollada hadba dhinac raaca ilaa iyo afar iyo labaatan ka mid a xubnaha golaha sanadka ee kasoo jeeda xisbiga jamhuuriga ayaa haatan doorasho gelaya halka xisbiga dimuqraadiga ay doorasho u dareeri doonaan ilaa iyo toban mudane loolanka ayaa laga yaabaa in saameyn uu ku yeesho hadallada isburiya ee ka soo yeera musharaxa xisbiga jamhuuriga donald trump guutooyinka hogaaminaya ciidamada gaarka ah ee dalka ciraaq ee dagaalka kula jira kooxda isis ayaa iska caabin xoogan kala kulmaya dagaalkaasi ay ku hirdamayaan magaalada muusil major general sami al aridi ayaa sheegay in xoogaga ciraaq ay gudaha u galeen deegaanka gojali oo ka tirsan magaalada moosil subaxnimadii hore ee maanta oo salaaso ah halkaasi oo ay dagaal kaga saareen kooxda isis oo in muddaa magaaladaasi difaacanaysay waxaa kaloo ay intaasi ku dareen in ururka isis ay xeelad kasta u adeegsadeen sidii ay ciidamada ciraaq uga joojin lahaayeen inay gudaha u galaan magaaladaasi oo ay sameeyeen jidgooyooyin tiro badan xoogaga ciraaq ayaa la sheegayaa inay sii wadayaan duulaanadoodaasi ee ay ku taamayaan gacan ku qabashada guud ahaanba magaalada mosel
ugu yaraan saddex iyo toban qof ayaa dhimatay halka labaatan kalena la la-yahay kadib markii qarax uu ka dhacay god laga qodo macdinta oo ku yaala dalkaasi shiinaha qaraxan ayaa waxa uu ka dhacay god macdaneed si gaara loo leeyahay sida ay baahaysay wakaaladda wararka u faafisa dalkaasi meer ku-xigeenka magaalada john king oo ah goobta qaraxaas uu ka dhacay ayaa waxa uu sheegay in haatan uu socdo howlgal lagu baadigoobayo xubnaha maqan hogaamiyeyaasha bulshada rayidka ah ee dalalka indiya iyo baakistan ayaa iyaga oo wada jiro soo saaray bayaan ay labadaasi dowladood ee dalalkaasi ay ugu baaqayaan inay dejiyaan xiisada militari ee gobolkaasi ka taagan islamarkaana ay dib u bilaabaan wadaxaajeedyo nabadood oo lagaga wada hadlayo muranka qalalaasihii dhimashada keenay ee ka dhacay xuduudka u dhexeeya labadaasi dal labadan wadan ee nucliyerka haysta ayaa toddobaadyadii ugu dambeeyeyba isdhaafsanayay gantaalla ay isku tuurayaan khilaafkaada oo salka ku haya qalalaase dhowaanta ka dhacay gobolka lagu muransan yahay ee kashmiir waxaana walaac laga qabaa inuu mar kale dib u soo kacdoomo dagaalkii ba'naa ee u dhexeeyey dalalkaasi indiya iyo bakistan galab wanaagsan mar kale dhegaystayaal halkaasi aad nagala socotaan ee wararkaasi idinka imanayaan waa v o a washington aynu gudagalno qaybaha kale ee idaacaddeenna waxaa magaalada dubeey ee isutaga imaaraadka carabta ku sugan madaxda maamul goboleedyada soomaaliya iyo ra-iisul wasaaraha soomaaliya cumar cabdirashiid madaxdan ayaa shalay toole ilaa maanta kulamo la lahaa madaxda wadankaasi isutaga imaaraadka carabta warar ku dhowdhow shirkaasi ayaa sheegaya in imaaraadku ay kala hadlayaan hogaamiyeyaasha soomaalida arrimaha doorashada iyo weliba musharax la sheegay in imaaraadku ay doonayaan inay taageeraan wariyahayaga jamaal axmed cusmaan ayaa khadka telefoonka kula xidhiidhay madaxa shabakadda wararka ee hiiraan online axmed guure oo ku sugan dalka imaaraadka carabta shirkaasina si dhow isha ugu hayay
haddaan warbixin koobankaasiyo marka meesha war muhiim ah oo qasatiran oo ka soo baxay oo hadda la sheegi karo ma jiro dhowr mataqaana madax dowlad goboleed oo aan hoteelka ugu tegay oo aan kala sheekaystay shirka wax warbixin faahfaahsan ay na siiyeen maahiiraan olaan ahaan ay na siiyeen ma jirto laakiin wararka kulley sida dadban aan u maqlayn waxaa ka mid ah in dowladda imaaraadka shirkan isgeersi uu yahay shir ee rabto in muxuu ahaa waxyaabaha kaalmada oo dowladda soomaaliya ay si toos usii jirta in laso la mari doono si toosa loogu diri doono dowlad goboleedyada taas oo weliba si gaara aan u ogaan inay dhismaha hadda ka socda dowlad waxaan leeyahay doorashooyinka la qaban qaabinayan dhaqaale la-aan ay jirto oo rabaan in dowladda imaaraadka ay si toos ugu kaalmayso ay ugu dirto dhaqaale muxuu ahaa doorashooyinkaasi wax lagu qabto waa tahay marka madaxda dowlad goboleedyada ee jooga imaaraadka carabta ilaayo hadda yaa ka mid oo ad inoo sheegi kartaa hotelka aantay kulley waxa waaye intii dowlad goboleed wadanka ka jirtay waa wada joogeen waa wala arkay marka dee cabdiweli gaas waa arkay muxuu ahaa ninka la yidhaahdo shariif xasan muxuu ahaa ninka la yidhahdo cali cabdullaahi cusubne axmed madoodo inta waa ku idlaaya kulley kulligood mataqaanaa hotelka waa ku wada arkay waa wada joogeen mas-uuliyiin dowladda federaalka ee soomaaliya ka socda oo yana meesha jooga ma jiraan maya hal qof oo dowladda federaalka ka socda oo halkaas aan ku arkay ma jirto waa dowlad goboleedyo iyo dad la socday wasiid ahaan la socday oo aduu shaksiyaad ilaa iyo qof kasta oo madax ah dowlad goboleed aan kuila laba ama saddex qof ayaa la socday marka dad noocaas ayaan meesha ku arkay waa gartay guure warar baa jira oo lasla dhexmarayo oo ku aadan in imaaraadku ay si toosa u doonayso inay ku lug yeelato doorashooyinka madaxtinimada soomaaliya la filayo inay dhacaan marka arrimahaasi madaxda aada la kulantay makusoo qaaday ma kala hadashay maxayse kaaga jawaabeen haddii aad arrimahaasi kala hadashay arrinta ugu weyneed aan kala hadlay arrintaas ay ahayd maadaama doorasho ay soo socoto oo wadanka isha doorasho lagu hayo arrimahaas ayaan kulleyba si gaara aan oola sheekaysa laakiin arrintaas faahfaahin iga siisay ma jirto runtiina dabcan haddii la fiiriyo waktiga xaadirka waxa halkan isu keenayo oo degdegtan keenayo waa la dhihi karaa in dowladda imaaraadka ay xiise u qabto inay siyaasadda soomaaliya ay lug ku yeelato oo ama cid iyada ay wadato ay is leedahay waddanka madaxa ka noqdo inay mataqaana halkan si gaar ugala hadlayaan laakiin warkao dhan kulli waxaan ogaa doonaa markii shirka maanta usoo gabagaboodo ayaan tafaasiisha badankeedan ogaa doonaa haddii aan leenahay sidoo kale waxaa jira in imaaraadku ay wararka laisla dhex marayo ay ka mid tahay ay doonayso mid ka mid a madaxda hadda jira ee soomaaliyeed ay doonayso in ay taageerto madaxda maamul goboleedyada halkaa joogana ay ku tartarsiinayso ay ku riixayso in ay iyaguna sidaas oo kale u taageeraan arrintaa inabaha yaraatee hadalhaynteedu meesha ma ka jirtaa maya maya arrimahan aad sheegtay arrin ama u dhow ama la mid a ma maqal dadka kulleyba oon wararka noocan waa ka gaagaabsanayeen in lagula teliyo oo layiri intuu shirka ka dhammaanayo yaan war la sheegin ayay eg tahay marka kulleyba maanta ayuu shirka usoo dhammaanaa waxaana magaalada hadda dubai hadda aan joogo igala soo hadlaysid waxaa kulleyba qayb ka mid ah ee dowlad goboleedyada maamulo ka mid a ayaa la shiri doono muxuu ah ganacsato magaaladan daba joogo hadee shirkaas oo adiga si iska kooban noqon doona ayaan rajeynaynaa inaan tafaasiil dheeraada ka helno wixii meeshaa ka dhaca marka shirkan ilaayo intee buu socdaa oo uu qaatay goormees u bilowday shirkan ba adiga qiyaastii ilaahay saddex maalin ayuu socday shir wuxuu ahay oo aanan aada looga warqabin oo dadka badankiisa aanan laga wargelin oo si degdega ayuu kusoo galay magaalada marka adiga waxaan qiyaasaa saddex maalin oo maanta inkuu saddex tahay ayaan qiyaasaa inay meesha ku shirayaan ugu dambeyn guur haddaan ku weydiiyo wareysiga qeybtiisa hore waxaad kaga hadashay in imaaraadku ay dooneyso inay dowlad goboleedyada ay si toosa macaawinooyinkii ay soomaaliya dowladda soomaaliya usoo marsiin jirtay iyo taageeradii kaleba ay iyad si toosa ula xidhiirto maamulada dalka ka jira marka arrimahani maxaa la odhan karayaa xilligan uu kusoo beegay ama keenay inay arrin noocaasi oo kale hadda ay ka hadlaan xilli la filayo in waddanku ay doorasho ka dhacaan wallahi su-aashaa jawaabteeda kulley wax hadda oo cad ama oo aan tafaasiil dheer laga bixi karo ma aha laakiin kulley waxaan qiyaastaa oon in meesha keliya aan aan ku tuhdi karno waxay tahay in doorashooyin ay dhacayaan ay ka dhici doonaan dowlad goboleedyada taasna ay u baahan tahay dhaqaalo sida aan maqlayn oo dhaqaalo darro jirto oo doorashooyinka lagu qabanayo marka meeshaas ayaan dhihi karnaa ayaa dhaqaalo looga baahday inay tahay mid si toos ah dhaqaalo toos oo ciidamada iyo security iyo waxyaabaha la xiriiro in toos loogu diri doono dowlad goboleedyada iyo inay tahay wax ku kooban macaawinada siiyo oo doorashooyinka ay ku qabtaan taa kulley ilaah hadda ma caddo waa tahay haddaan sii raaxsado ugu dambeyn ma la yaqaanaa cidda madaxda ah ee imaaraadka ka socota ee la kulmaysa dowlad goboleedyadan madaxda ka socota maya maya ma ma sheegi karo iyagan imaysa sheegin anigana intaan la joogjoogay meesha kuma arag dad madax ahoo ayaga qaabilayo marka lama sheegi karo kaasi wuxuu ahaa madaxa shabakadda wararka ee hiiraan online axmed guure oo khadka telefoonka ee magaalada dubai ugu warramayay wariyahayaga jamaal axmed cusmaan weli wararka ku saabsan siyaasadda soomaaliya ayaan ku jirnaa iyadoo ay beesha caalamka dhowaantan soo saartay war-saxaafadeed ku aadan walaac ay ka qabto dib u dhacyada doorashooyinka hay-adaha dawliga ah ee soomaaliya ayaa waxaa walaacaas ku soo biiray guddiga doorashooyinka dadban ee soomaaliya oo soo saaray war-saxaafadeed dhinaca kale waxaa soo badanaya cabsida ay bulshada soomaalida ka qabto aayaha siyaasadeed ee dalka wariyahena cabdiqaadir maxamed cabdulle ee muqdisho ayaa sababaha walaaca iyo dib u dhacyada doorashada ka wareystay cabdirashiid khaliif madaxa hay-adda cilmi baarista ee heritage soomaalida in badan oo ka mida oo bulshada rayidku ay ka mid tahay iyo annaga heritage ahaanba waa noo muuqday horey wuu noogu muuqday oo broceskan hadda socda dalkan labadii kun iyo laba tobankii waxaa la ballan qaaday afar sano kadib doorasho inay dhacayso markii laba sano la marayay waa layidhi doorasho ma dhici karto dowladdan hadda jirta ay yiraahdeen kadibna brocesyo badan oo wada deg deg ah waa la galgalay oo in la dedejiyo sidii federalismka loo fidin lahaa oo dalka gobollo loo abuuri lahaa kulligood iyagoo iska maaragtay gacan kurimis iyo xoog iyo jajuub iyo laisku wada dhegan yahayba ama dadkii isla deganaa isku dhegan yihiin ama kuwii meesha sameynhayay iyo kuwii banaanka isku dhegan yihiinba wax lasa sameeyey hadda waxaa ugu dambeeyay kii hir shabeelle hadda la kala tuurahaya iyagoo xataa dhici karto in dadka qaarkiisna ay weli arrintaas kuba qanacsaneen isku soo duuduub marka kale orodkaasa iska socday markii hal qof iyo hal cod la waayeyna afartii ugu tun weynaa federaalka iyo afartii gobolada ugu tun weynaa baa broceskii gacanta loo geliyey nimankiina waa niman musharaxiina badankooda oo badankooda waa musharaxiin ama qofbay riixayaan marka qaaligii iyo qofkii dacwada oogahayay iyo qofkii danta lahaa bay isla noqdeen markaas marka danahoodiibay ama toos u dhexgashanayaan ama laga cuqdad laga qabay marka arrinta sii kululaatana waxa ay un sii wadeen inay dee danahaas sii riixriixaan markaa de maxaa la yidhaahdaa wax la wada ogaa oo soomaalidu ay u jeeday inaan ay wax murugsan noqon doonaan oo danaysi badan ka dhex muuqan doono bay hadda bulshada caalamka markii dee arrintii la wada arkay bay hamar ayaguna bilaabeen inay si eedda ay u saaraan soomaalida ugu saaraan inay macnaha hadda qaylo bilaabaan laakiin ayagaa qeyb ka ah hawshan oo nimankan awoodda gacanta u geliyey oo taageeray oo baarlamaanka markii la kala diray soo dhaweeyey oo soo dhaweeyey wax kasta oo si oo deg dega iyo gacan kurimis loo sameynayay iyagoo isku duuban bay walaaqa hambalyaha raacin jireen
dadaalkii beesha caalamka waday iyo dadaalkii laga filayay dhinaca dowladda iyo maamuladu soddonka nofembar-ka ma dambaysa ahayd maxaa hadda dib u dhigayo ma dhinaca beesha caalamkay ka socon la-daho walaacayna sheegaysaan jirin mase dhinaci soomaalida ka socon la-dahay xogtaa marnaan marka hore aniga aan xusay mowduucan in aan lagaba fili karin inuu dee wax dee fur cadaan iyo maaragtay isku toostoosnaan leh aan lagaba fili karin sababtoo nin kursigii rabaa qeybi bahasha la yiri oo maamul la yiri oo kuraasdii rag raba hal iyo aan ahayn laba ahayn baa wixii gacanta kula jira wasiirey guddiga doorashooyin usoo magacaabay markii dambena shaqaalahoodii guddiga ka dhigdhigeen markii dambena gobolada kuwa joogana nin walba nin buu keensaday barnaamijkaas horta barnaamij iska iska runtii iska cawro ah buu iska ahaa laakiin haddii dhinacaas eedaha aan halkaas uga haro mawduuca dhan baa mawduuc cusuba oo aan horey loo aqoon oo markaasaa waxaa marka dhacaysa in odaygii barigii hore wax iska qorqori jiray odayaashii kale oo guurtida la ahaa iyo maarata nabadoonadii baa hawsha idinla leh baa la yiri beelihii baa baashii la dhex dhigay marka dadkii oo dhan baa siyaasadii iyo kuraastan iyo xildhibaanimadan iyo lacagta laga helo iska wada raba marka mawduuc cusub oo hadda ka hor aan la tijaabin oo ogubaha buu ahaa taasna marka waxay keenaysaa in lala kufaadhaco lala kufaadhaco marka in lala dahdaahayo oo november soddonkeeda laga dibdhacana anugu ma qariibsanayo marwalba waa ku haynay arrintan inay dibdhac waxaa lagu leeyahay gobolada hay-adaha nabad sugidda ee gobolka meelaha qaarkood waa inaad waraaq soo qaadataa oo ay ku dhahaan maaratay ama gobolkan kama soo horjeedid ama maaratay saas ma lihid marka barnaamij farsamaysan waa mid kamid ah cadaadisyada ay sheegayaan beesha caalamka taasay sheegayaan hadda waxaa lagu leeyahay sida facebooka waxaa maqli jiray maaragtay qofkaas masawir baa lagu taagarayay hadda dad baa waxaad maqlaysaa nin baa wuxuu ku leeyahay kursigayga rajo fiican baan qabay qolaa nin igu soo taagaraysa lacag wata sidii sidii masawir xamal isku soo taagaranaya
maxaa xigi doona soddonka nofembar kadib rajadu maxay tahay walaaca beesha caalamkana waad arkaysaan walaaca beesha caalamka anigu beesha caalamka waxa alla wixii soomaaliya ay brocesskan ka khaldama qeyb bay ku leeyihiin waxaa la yidhi falaari gilgilasho kaagama harto iyagaa qaada iyo qarshaada wada tihiin qodhi xerade waa nin laga sheegay marka qeyb bay nimankan siyaasiyiinta sideedan qeyb bay kula yihiin laakiin hadda eedaa la rabaa in laisku tuurtuuro marka aniga falaari gelgelisa kaagama hadhaan leeyahay haddii laba asbuuc oo kale lala dahaan anigu ma qariibsanayo waxay soomaaliya ku ba'deena waa artificial deadline ama macnaha muddo layska cayimay oo markii maalin laga dibdhacana kheyrar afka layska furnayo
kaasina wuxuu ahaa madaxa hay-adda cilmi baarista ee heritage cabdirashiid khaliif waxaa u warramayey waryaheena muqdisho cabduqaadir maxamed cabdulle dhinaca kalena dhaqdhaqaaqyada doorasho ee soomaaliya ka socda ayaa abuuray oo saameyn ku yeeshay dhinaca dhaqaalaha iyo ganacsiga kadib markii musharaxiinta labada aqal iyo kuwa madaxtinimada ay lacago badan soo geliyeen dalka lacagtan ayaa ka imanaysa amaba la sheegay inay ka muuqato diyaaradaha ay isticmaalayaan musharaxiinta iyo ergooyinka hoteelada shirarka istabajoogii ka socdaan haddaba qeybtii labaad kusoo dhowaada oo barnaamijyo ku saabsan doorka lacagahaasi doorashada iyo kobaca dhaqaaluhu ay leeyihiin waxaa warbixinta noo soo diray oo magaalada garoowe nooga soo diray nuux muuse barjeeb doorashooyinka labada aqal ee ka dhacaya magaala madaxyada maamul goboleedyada soomaaliya ayaa fursadaha dhaqaale ay sahleen guud ahaan laga dareemay waxaana magaalo kasta oo ay ka dhaceyso doorashada xildhibaanada ay noqdeen kuwa mashquul ah oo ay ku soo jabeen dad badan oo ka kala yimid gobolada kale ee magaalooyinkaas hoos yimaada waxaana gaaray kumanaan qof oo isugu jira ergo codaynaysa iyo dad kale oo qurbaha ka yimid qof kasta oo horay u joogay magaalooyinkaas ayaa dareemay saxmadda iyo mashquulka ka dhashay doorashooyinka siciid cabdi maxamed kuuriya waxaan kula kulmay magaalada garowe waxa uuna ii sheegay in doorashooyinka ay isbeddel ku sameeyeen jawiga magaalada ay horey u lahayd xafiis baan ka shaqeeya xafiiskaasi waxaan usoo socdaa muddo soddon daqiiqa ah waxa weeye jam baa jira oo wadooyinkii aan xamili karin gaadiid fara badan oo magaalada yimid oo marka aad usoo socoto goobtaada shaqada haddii aad shaqada kasoo baxdo aad damacdo maqaaxi ku leexo oo aad rabtid inaad wax kasoo cunto waxay dhammaanaysaa xilli dhow waxay noqonaysaa in saddex saac inaad soo qadayso si ay shaqadada kaaga dhammaan ganacsatada ayaa u arka fursadahan kuwa ay ka faa'iidaysan karaan islamarkaana ay lacago ka samayn karaan goobaha sariflayaasha hadda dad badan oo aan meelaha sarifka aan u furnayn hadda sarif sariflayaal furtay baad arkaysaa taasna waxay ku leeyihiin waxa soo kordhay dadkii lacagta sarifanayay oo kale waxaad arkaysaa bangiyada dahabshiil amal islaam banki meel kasta oo aad tagto oo bangi ah fayl baa lagu jiraa meel walba oo aad cagta dhigto ama cunno ha noqoto ama hotel ha noqoto ama ha noqoto gaadiid ha noqoto waxa weeye dursaa dulsaar baa yimid oo dad badan oo magaalada ku cusub in doorashooyinka xildhibaanada la geeyo markii ugu horreysay gobollada dalka ayaa dad badan soo dhoweeyeen kadib markii ay arkeen in ay ka abuurmeen fursado dhaqaale iyo in ergooyin lasoo xulay ay u suurtowdo inay soo doortaan xildhibaanada matalaya bismi illahi raxmaan raxiim cabdikaaf cusmaan cali anigu waxaan ahay ardada ku baratay waddanka wax ku baratay dhallinyarada waddanka jooga soomaaliyeed aad baan ugu faraxsanahay hadda doorashada socota marka laga fiiriyo dhanka faa'iidada uu yeeshay dhaqaalaha waxaa moodaa waddanka in uu ka socdo horumar xoogan oo ganacsatadu ay hoteeladii camiran yihiin meheradii cuntada laga cunayo carwooyinkii laga labisanayo even baabuurtii transportationka mataqaanaa dad badan ay raacayaan macnihi waxa weeye si kasi fiican baa la sameynaya las waa laga badan waayey maamul baahin ee waxaa la sameeyey aada iyo aada u fiican oo tuulooyinkii dadka imaanayaan ilaa teer tuulo ee dadku isaga imaanaya kontin kow xubnood wax kale meelo kala duwan ka imaanaya gobol kastana soomaaliya waxaa ka socda dadaal dhaqaale oo noocaas oo kor u kacay waxaa ciriiri noqday dhanka gaadiidka sida diyaaradaha isaga goosha gobollada ama kuwa ka yimaada dalka dibaddiisa musharaxiinta u sharaxaan xilka madaxweynaha ayaa qaybtood watay diyaarado u qaasa waxaana taasi ay sababtay in shirkadaha diyaaradahaasi qaybtood ay yareeyaan duulimaadyadoodii maalinlaha ee caadiga ahaa taasoo saamaysay dadweynaha isaga kala goosha gobollada axmed cawil jaamac oo agaasimaha raadiyo garowe wuxuu iiga waramay saameynta doorashooyinka ay dhanka diyaaradaha ku yeesheen xilli isaga ay si gaara u taabatay nuux aad baad u mahadsan tahay haddaan soo qaato hadda bilihii ugu dambeysay ee safarada aan galay saameyn aada u ballaaran ayaa safaradii ay ay magaranaysaa nagu yeelatay markaan tusaale aan kuu soo qaado magaalada muqdisho ayaan safar waaday iyo weliba jabuuti safaradaasi markii aan sii socdayna waxaan waayay diyaaradii aan ka raaci lahaa magaalada gaalkacyo waxaa laii sheegay inay qaaday ergooyin kala duwan oo iskaga goosheeyey magaalooyinka soomaaliya sida kismaayo iyo weliba baydhabo markii aan kasoo noqday meeshii aan u socday ee jabuutina muqdisho aan imi maalmo dhan ayaan ku xanibnaa waxaana arrintaasi ay keentay in la ii sheegay in diyaaradii aanu raaci lahayn oo tigidka noo goysay inay meel kale u baxday oo nin musharaxa ay u qaaday hir shabeelle maamulka cusub marka waayadii dambe diyaaraduhu aad bay ay u ahaayeen kuwa aan la heli karin waxaa kale oo jira diyaaraduhu laftigooda kuma ay sii wargelinayaan oo mararka qaarkood adiga oo baaritaan adag eeraboorada qeybtood usoo maray ma haddana waxaa lagu dhahaya diyaaraddu waa baaqatay marka waxaa moodaa inay ay jaanisyada ay ka faa'iideysanayaan maran xiriir la sameeyey shaqaalaha garoomada waxay ii sheegeen in bishii ugu dambeysay ay badnaayeen duulimaadyada ka imaanayay gudaha iyo sidoo kale dibadda haddii ay noqon lahaayeen kuwa hay-adaha caalamiga iyo kuwa sida gaarka ah loo watay marka loo eego ka hor arrimaha doorashooyinka iyo ololayaasha socda sidoo kale gaadiidka isaga goosha magaalooyinka iyo kuwa la kiraysto ayaa iyagana helay fursado ay lacago ku sameeyaan gaar ahaan labadii bilood ee ugu dambeysay doorashooyinkanuna waxaa weeye kuwo aan horey uga dhicin puntland oo runtii xiise gaara leh hadalkaasi cabduqaadir maxamed warsame jooloq oo ah cilmi baare madaxa bannaan ayaa ugu dambeeyey qaybtii labaad ee taxanaha warbixino la xiriiray fursadaha ganacsi ee ka dhashay doorashooyinka dalka nuux muuse birjeeb v o a garowe
dadka tirada yar ee weli ku nool degmada qandala ayaa waxay sheegeen in halkaasi ay ka dhacday duqeyn ay geysteen maraakiib shisheeye oo kaga soo dhowaaday degmada dhinaca badda waxaa dhinaca kaleeto sii socda dadka ka qaxaya magaaladaasi oo soo gaaraya meelaha ka baxsan saare cili nuur ayaa wararkii ugu dambeeyey ee xaaladda qandala waxay ka waraystay wariyaheenna boosaaso faadumo yaasiin jaamac
sahra aad ayaa umahadsan tahay magaalada qandala ayaa lagu soo waramayaa in maanta barqanimadii lala beegsaday duqeyn dhinaca badda ah ma garan karo ciidamada in ay puntland yihiin iyo inay yihiin maraakiibta xaraabiga ah ee gacanka cadmeed ku sugan laakiin dad ku sugan gudaha magaalada qandala ayaa ii sheegay in magaalada duqeyn dhinaca badda ah lala beegsaday oo qoryo waaweyn lala dhacay inta badan meelo banaan ayay ku dhacday kolley wax yeelo iima sheegin laakiin madaafiic dhowra ayaa magaalada lagu dhiftay waan gartay faadumo dadkaasi ka barakacay magaalada oo la sheegayo badi dadkii degmadaasi qandalo ku noolaa inay ka barakaceen oo deegaamada kala tegeen wax gargaara oo ama meela ay degaan iyo guryo iyo cunto iyo wax lala gaadhay ilaa hadda ma jirtaa faadumo intaad ka war hayso dhammaan dadkii guddoomiyaha gobolka bari yuusuf maxamed waacis cedo oo aan kula kulmay xarunta gobolka bari ayaa v o a u sheegay in magaalada qandala dadkii ay kasoo baxeen iminkana ay ku hasan yihiin waa siduu hadalka u dhigay sagaal qof oo keli ah waxaa guddoomiyuhu sheegay in magaalada qan- qandala dad ka yimi habeennimadii xalay oo la socda doonyo yaryar ay soo gaareen magaalada boosaaso dadkaas oo uu tiradooda ku sheegay boqol sideetan iyo shan qof oo caruur iyo haween u badan wuxuu ii sheegay in la geeyey meel loo asteeyey dadkaas qaarna ay ku degeen xaafado sahray waxa uu kale guddoomiyuhu sheegay in saddex haween ah oo kamid ah dadka ka barakacay gudaha magaalada qandala ay habeennimadii xalay ku umuleen laba waxay ku umushay xeebta yoos oo magaalada qandala u jidha shan iyo toban kilomitr labada haweena gargaar caafimaad caa- gargaar caafimaad iyagoo aan haysan ayay umuleen wuxuu ii sheegay dhinaca berigana hal haweena inay eh, ku umushay wuxuu ii sheegay eh, dadku inay ku firiqsan yihiin xeebta u dhaxaysa caluula ilaa boosaaso Eh, dad fara badan oo uu ku qiyaasay lix boqol oo qoys oo qoyskiiba lix qof eh, ka kooban yahay inay ku sugan yihiin deegaanka buruc Eh, wax yaroo mucaawino ah ee wasaaradda maaliyaddu gaarsiisay halkaas dadka reer burucna ay aada u soo dhaweeyeen guddoomiyuhu waxa uu ii sheegay maantay xarunta gobolka bari inuu ka dhacay kulan ay isugu yimaadeen hay-adaha deeqbixiyaasha ah iyo maamulka gobolka bari kaas oo lagu gorfeynayay sidii eh, loo gurmad loogu fidin lahaa dadkan ka barakacay magaalada qandala wuxuu ii sheegay iminka inaysan jirin dad u baxay laakiin ay abaabul ku jiraan isla markaasna ay ku guda jiraan tirakoob lagu sameynayo dadkan sida buruc oo kale iminka lix boqol oo qoys oo min lix qof ka kooban loogu macnaa hubiyo inay joogaan xaalada qandara zahray waa saas weeye
taasi waxay ahayd wariyahayaga boosaaso faadimo yaasiin jaamac oo goor dhoweyto khadka telefoonka iigu warantay haatana dhinacii heesaha ayaynu jaleecaynaa waa heesta allaha naxariista ay ku luuqeynaysa fanaanada faadimo qaasim
saaxiib adigaa ku jecel sax daqaaca shaqlahay kax haddaadi tira marunbax jirkaba jirkabaa dhidibba ka waranfax saaxiib adigaa ku jecel sax daqaaca shaqlahay kax haddaadi tira marunbax jirkaba jirkabaa dhidibba ka waranfax
raalli ahaada dhegaystayaal heestaasi aanu idiin sheegnay faadimo qaasin farsamayaqaanka ayaa ka cudurdaartay inaanay haatan diyaar u ahayn waxaad dhegaysanaysaan waa fanaanada deeqa afro
hurtidaa sida tusbixiitax ishtigaa uga deji sariishax jacayl dhaawricisigaa ah anigaa anigaa igu riday habeenkax qalbiyow qalbiyow wixii xunba kaba nax macaan laan ubax lahayn ruux isagaa iga mudan inaantix ka tiriyaa ka tiriyaa jacaylkanuu wax
halkaa dhegeystayaal weli nagala socotaan waa laanta af soomaaliga ee v o a haatana toos u dhegeysanaysaan washington waxaan soo gaaray qaybihii ka harsanaa idaacaddana qodobadin kusoo maqan waxaa ka mid a dooda gaaban iyo umuuraha marka iyo qaar kale hase yeeshee intaasoo dhan waxaa ka soo horrayn doonaa warkii dunida oo kooban xisbiga dimuqraadiga ayaa waxa uu dagaal ugu jiraa inuu ku guuleysto kuraasta golaha kongareska ah ee gobollada ay ku loolamayaan xisbiyada dimuqraadiga iyo jamhuuriga kadib markii lix sano ay golaha sanadka ay maamulayeen xisbiga jamhuuriga haatan dimuqraadigu waxa uu isku dayayaa inuu dib u soo ceshto kuraas ku filan oo uu ku maamulo golahaasi waxaana taasi ay suurtagal u noqon kartaa ama u saamixi kartaa haddii ay ku guuleystaan gobollada hadba dhinaca raaca
gudoomiyaha amaba guutooyinka hogaaminaya ciidamada gaarka ah ee dalka ciraaq ee dagaalka kula jira kooxda isis ayaa isku caabin xoogan kala kulmaya dagaalkii ay ku hirdamayeen magaalada mosil genaraal major genaraal samuel aridi ayaa sheegay in xoogaga ciraaq ay gudaha u galeen degmada gojali oo ka tirsan magaalada mosil subaxnimadii hore ee maanta oo salaasa ah halkaasi oo ay dagaalka ka saareen kooxda isis oo muddoba magaaladaasi difaacanaysay waxaa kaloo uu intaasi ku daray in ururka isis ay xeelad kasta u adeegsadeen sidii ay ciidamada ciraaq uga joojin lahaayeen inay gudaha u soo galaan muusil oo ay sameeyeen jidgooyooyin tiro badan hase ahaatee waxa uu sheegay xoogaga ciraaq inay dagaalka sii wadayaan ilaa inta ay ka qabsanayaan muusil gebi ahaanba ugu yaraan saddex iyo toban qof ayaa la sheegay inay dhinteen halka labaatan kalena lala-yahay kadib markii qarax uu ka dhacay god laga qodo macdinta oo ku yaala dalka shiinaha qaraxaasi ayaa waxa uu ka dhacay godmacadaneed si gaara loo leeyahay sidaa ay bahaysay wakaaladda wararka ee shiinaha meer ku-xigeenka magaalada jongqing oo ah goobta qaraxaas uu ka dhacay ayaa waxa uu sheegay in haatan uu socdo howlgal lagu baadigoobayo xubnaha maqan
hogaamiyaasha bulshada rayidka ah ee dalalka indiya iyo bakistan ayaa iyagoo wadajira soo saaray bayaan ay labadaasi dowladood ay ugu baaqayaan in ay dejiyaan xiisada milatari oo gobolkaasi ka taagan islamarkaana ay dib u bilaabayaan wadaxaajood nabadeed oo lagaga wada hadlayo muranka qalalaasihii dhimashada keenay ee ka dhacay xuduudka ay wadaagaan labadaasi wadan labadan wadan ee nucleyeerka haysta ayaa toddobaadyadii ugu dambeeyeyba isdhaafsanayay gantaalla ay isku ganayaan khilaaf kacdoon salka ku haya qalalaase dhowaanta ka dhacay gobolka lagu muransan yahay ee kashmiir waxaana walaac laga qabaa inuu dib u soo kacdoomo dagaalkii banaa ee u dhexeeyey indiya iyo bakistan ugu yaraanna sagaal iyo toban qof oo intooda badan yihiin dad rayid ah ayaa ku dhintay labadaasi dhinacba toddobaadyadii lasoo dhaafay
maalmihii u dambeeyey gobollada jubbooyinka waxaa ka jiray dhibaato xagga isgaarsiinta ah waxaa magaalooyin qaar ka go-an teleefanada kuwa kalena waxaa ka maqan internetka ciladaha dhinaca isgaarsiinta ee halkaasi ayaa wariyaheenna zahra cabdi axmed waxa ay ka wareysatay guddoomiyaha gobolka jubbada hoose ee maamulka jubbaland cabdirashiid cali gooni oo ku sugan kismaayo bismillahi raxmaan raxiim marka hore waan ku salaamaya sahro annagu haddii aanu nahay maamulka gobolka jubbada hoose runtii horta deegaankan degmada kismaayo wuu shaqeynayaa netweb wuu shaqeynayaa ama teleefonada way shaqeynayaan meelo badan oo aysan ka shaqeynayn way jiraan markaan la xiriirna hormuudna waxay noo sheegeen inay jiraan cilado farsameed oo ku timid xagga matooradii iyo qalabkii isgaarsiinaya inay ku yimaadeen bay noo sheegeen waa garta wararka magaalada aan ka helayno waxaa ka mid a kismaayo gudaheeda xataa in maaragtay la dhiga meelaha qaarkood saxamo xaafadaha si goonigooniya u siinaya khadadka teleefonada isgaarsiinta xagga internetkana inay jiran tahay dadka warar fara badan ayaa la isla dhex marayaa ka sokow deegaanada kale jubbada hoose bal kismaayo gudaheeda maxay idinka yidhaahdeen hormuud
horta soomaalidu waa dad waa dad oral society aho waxaasaa layii waxaasaa layii way dhahaan kismaayo dalka daalkeedu aad buu u shaqeynayaa hadda oo haddii uusan shaqeynaynin maraykan iyo kismaayo iskumaynaan maqaleen wayna dhici kartaa farsamo ciladeed ama farsamo xagga fiilooyinka ha ahaato ama xagga matoorada ha ahaato way dhici kartaa in farsamo noocaas cilado noocaas ay yimaadaan ama maadaama ay iska yar tahay farsamadu gacantu ay iska yar tahay aqoontu laga yaabo in lineka uu dhacay ama fiilooyinka ama birihii haya ay dhacaan marka hadda ilaa hadda kulley intaanu ka warqabnay gobolka jubbada hoose gaarsiintu si fiican bay u shaqaynaysaa wax dhibana kama hayno degmooyinka kale ee adigu guddoomiyaha aad u tahay sida afmado jamaame badhaadhe xagar tuulooyin kale oo fara badan oo hoos yimaada wararku waxay noo sheegayaan sidoo kale iyo macal xataa jasiiradaha in al-shabaab ay gooyeen oo khadadka isgaarsiinta aysan jirinba guud ahaanba marka maxaad kala socotaa adiga annaga laftirkeena meelo kala duwan aan isku dayna inaan la hadalno noo suroobi waayo horta saan kuu sheegay sahroy waxaa dhici karaa cillado farsamo way dhici karaan meelaha badan oo wadanka ama gobolkan jubbada hoose ama jubbaland qaybahan xukumin way jiraan sida gobolkan jubbada dhexe ee bo-aale laba degmo oo kamida gobolkan jubbada hoose xagar iyo shabaame iyada sidoo kale nimanka dhalinyaradaha gacanta ku haya marka taas informatikeeda ma sheegi karo maadaama aanu hadda anagu maamulin laakiin goobahan aan maamulno sida afmadow iyo bu-aali iyo meelaha kale tashan garxoja amin dobley waxaa laga yaabaa inay ciladaa farsame ee guud ku dhacday ama ku haysatay hormuud inay tahay ay la xiriidho laakiin deegaankan magaalada magalaxda meel gaarka ee jubbaland ama jubbada hoose xaruntiisa wax cilad farsamaha ama farsamadan xaggan limanka inaan naga haysanin baan kuu cadaynaya waa garta deegaano fara badan oo jubbooyinka ah sida jubbada dhexe inta badan degmooyinka ka midka ah ilaa jubbada hoose deegaano ka mid a maadaama al-shabaab ama ay gacanta ku hayaan ama meelaha qaarkood ay weeraraan saameyn intee la eg bay arrintaas idinku leedahay oo micnaha culeyskeeda sidee bay idin saameynaysaa wallaahi culeyskan haddii uu jiro kolley soomaalida o dhan buu saameynayaa ama dibadda ha joogto ama gudaha ha joogto soomaalidu waxa ay iskula xidhiidha ama ku nooshay waxaa weeyaan waa isgaarsiinta weeye ama waxay isugu soo direen ama waxay isugu soo waxeeyeen marka haddii ayba dhacdaba incase waxa kolley waa qeyb ka mid oo sicuriyaamin ummadda soomaaliyeed isku xidhnaanshaheedii marka mana filayo hay-addan ama kambanigan hormuud in uu u janjeersanahayo curyaaminta noocaas isaga laftiisa faa'iidooyin badan iyo dhaqaalo badan baa ka soo galay isgaarsiinta waxaan rajaynayaa inay tahay in cillad farsamo oo ku timid kambanigaas ku timid kaasina wuxuu ahaa guddoomiyaha gobolka jubbada hoose ee maamulka jubbaland cabdirashiid cali gooni oo ku sugan magaalada kismaayo wuxuuna u warramayey zahra cabdi axmed oo washington joogta
haatana dhegaystayaal ku soo dhowaada xubintii dooda gaaban waxaa inoo soo diyaarisay falastiin axmed iimaan
wacana wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada xubinta dooda gaaban xubinta dooda gaaban waxaanu ku eegaynaa qoraalkii dhowaan beesha caalamka ay ka soo saartay hanaanka doorashada soomaaliya oo ay sheegtay in cabsi badan ay ka qabaan in musuq maasuq iyo cagajugleyn ay harayso haddaba sidee soomaaliya ay uga dhici kartaa doorasho lagu kalsoonaan karo waxaa ka qaybgalaya xildhibaan maxamed iidle geedi xero oo ka mid a xildhibaanada baarlamaanka soomaaliya iyo xildhibaan cilmi maxamuud nuur oo isna ka mid a xildhibaanada baarlamaanka soomaaliya marka ugu horeysa waan idin salaamo su-aasha ugu horeysa in raba inaan indhex dhiga waxay tahay beesha caalamku waxay walaaca ka muujisay hanaanka doorashada soomaaliya ee hadda bilowga maraya sidee u aragtaan ma jirtaa waxyaabaha beesha caalamku ay ka digayso aan ku hormaro xildhibaan cilmi maxamuud nuur
wallahi waxaan u malaynayaa walaaca beesha caalamka dee maogtay doorasho kastoo dhacaysa inay ka digto maogtay inay musuq maasuq ay nooca u dhaco waa mid meesha jirta weyi inuu musuq maasuq dhaco in laga walwalaana markastoo doorasho dal curdina oo aan doorashooyin hore u galin oo aan waayo aragnimo badan iyo khibrad badan ulahayn hanaanka doorasho oo markaasi markii ugu horreeya soomaaliya laga qabto muddo dhowr iyo afartan sana ah ay tahay inay welwel ka qabaan waa iska suuragal wey weliba iyadoo haddana qaabka loo galaya uu yahay qaab inagu cusub ama dunidaba inta badan badanaa lagagaba dhaqminba de oo markaa xagaha la gelaya odayaal iyo soo xilitaan iyo ergooyin marka sambal in muxuu ahaaye u ah muunad u noqon kara maogtay qabaalkii iyo bulshooyinkii markaasi la matalayay waxaan isleehay waxay noqonaysaa maaha wax jira oo wax laga digi karo in muxuu ahaaye arrintaasi ay maogtahay aanay ku dhicin qaab musuq maasuqaan waa mahadsantahay haye haye xildhibaan maxamed
horta waa salaamaya walaalkay muxuu ahaa cilmi waa ma dhegeysanay raboodkii kasoo baxay beesha caalamka ee doorashada waana la soconaa soomaaliya doorasho waxaa u dambeysay nineteen sixty eighty waxyaalaha soomaaliya inta badan burburiyeen dadku waxay ku cabiraan musuqmaasuq ka dhacay xilligaa doorashadaas oo ahayd in madaxweynihii xilligaa jiray naftiisa uu ku waayo inay nidaam military dadka la wareego in ay ka dambeeyaan qabaa'ila dadka ku dagaalamaan inay kadan soo baxaan ururo diini ah waxaasoo dhan waxaa sabab u ahaa cadaaladaradii xilligaas doorashadii wadanka ka dhacday marka aniga waxaan qabaa fikir ahaan tan soomaaliya inay xilligaas kasii lidato oo musuqmaasuqeedu aada u fara badan yahay walow aan dadka soomaaliya dhan aan ka warqabin oonan guurjoog ka wada ahayn laakiin inta ogaalkeyga ah fikirka beesha caalamka qabto baan la qabaa aniga soomaaliya inay doorasho xaq iyo xalaala ka jirin oo corruption miran tahay baan aaminsanahay een waa maadsanta waa kugu soo noqon doonaa xildhibaan cilmi maxaa adiga kugu qanciyey in een, nidaamka doorashada aan hadda wax een, turxaan ah aanay ku jirin iyo waxyaabaha laga digayo musuq maasuq iyo cagajuglaynta ah horta aniga waxaan u malaynayaa inay aada hordhac tahay oo xilli moogtahay aan moogtay laga sii hordhacay doorashada qaabkii maxaa yeele doorashadii ma dhicin weli muxuu ahaaye waxaa dhacay keliha ta waa aqalkii sare wey aqalka sarena sidii lagu heshiiyey processkeedii buu maray kaasoo ah muxuu ahaaye inay soo doortaan xildhibaanada baarlamaanada muxuu ahaaye ee dowlad goboleedyada si transparent ah oo moogtay dadkoo dhan wada arkayaan baanay u dhacday cid walbana way hambalaysay sida wanaagsan oo u dhacay marka halkaa anigu maogtay igama muuqato wax musuq maasuq oo markaa meeshaasi muxuu ahaaye muuqda ama cid muxuu ahaaye la duudsiyey oo markaa meeshaa ka dhacday waana qaabkii lagu heshiiyey bay u dhacday doorashada aqalka hoose weli maysan dhicin waxaan malaynayaa inay hordhac iyo un digniin uun tahay inaanan la musuq maasuqin laakiin waxaa lagu kala garan doonaa goorta ay dhici doonto iyo qaabka u dhacdo unba wax lagu qiimeyn karaa musuq maasuqa waxaa la qiimeeyaa marka uu moogtay arrinta uu dhammaato oo ficilkii dhammaado oo hanaankii doorashadii uu dhammaado baa lagu qiimeyn karaa inay qaab musuq maasuqa u dhacday iyo inay qaab wanaagsan u dhacday laakiin iyadoona weli dhicin in musuq maasuq weyn baa dhici yaa dhacaya ama jiro la yidhaahdaa waxaan malaynayaa iska mala awaal bay noqonaysa een haye xildhibaan een maxamed idle maxaa adiga u- aad ugu raacsan tahay beesha caalamka oo kuu muuqdo oo kugu qanciyey horta caashoy ee, wax kasta inta uu ismu ahaa dhicin ififaalaha muuqda oo dadku ay ku qanci karaan Ee, doorashada dadka soomaaliya dadban ee ka dhacayso laba baa loo kala qeybiyey qeyb aqalka sare waxaa loo hosgeeyey maamul goboleedyada qeybta kale waxaa loo hosgeeyey oday dhaqameedka oday dhaqameedka doorkiisu meel buu ku ogyahay wax la jaan qaaday oo la dhamaystirmayo doorashadii ma aha sidaa darteed wuxuu gacanta u gelayaa guddiga doorasha oo dadban oo heer federaal iyo heer maamul goboleed ah marka waxay su-aal ku imaani habkay guddiga u dhaqmaayeen ma sax ba mase waa qalad waayo intaan doorashada gaarin ba waxaan u jeednaa guddiga doorashadu habkay u dhaqma- u dhaqmaayeen inaad qalad tahay sababtoo waxaad arkaysaa oo beeshii iska lahayd kuraasta waxayan goosanin baa loo goynayaa oo guddi doorashadu ay isticmaalaan awood ayaan lahayn bay sameysam- sameysan- sameysanayaan waxay sameysaan oday dhaqameed soo jireen ah baa la tuurayaa ku kale wakiil baa la sameysanayaa ergey oo taagan oo odayga soo taqa- soo sameeyey baa inta la daadiya tukan la xareysanaya waxaas oo dhan marka la isu geeyo waxay soo baxaysaa doorashadaas imaan doonto in la sii muuqataba inay cadaalad ku dhacayn marka aniga ra'yigaygu waxaa weeyaan haddaanay muuqatay hadhow mar doorashada dhacdayba codka dhacay oo musmaas ugu soo galay hadda doorashada waa la musuqmaasuq waxba ma tirisa laakiin hadda aanu taagannahay waxaana waxaan leeyahay wax baaqaldan oo muuqdo oo dhab ah wixii waa la sixi karaa hala soxo intaa muxuu ah dhowto dhibaato kale oo noo horseday nineteen sixty eightkii wixii dhacay oo kale intaayaan dhicin dadka waa dal soomaaliya burbursanaa gudduu soo burbursana hadda la muxuu ah la yabyabaya oo doorashadii u horeysay ee dhicdeed tan wey marka xaqii dadkii deegaanka ay lahaayeen markay waayaan soo ma muuqato marka inay kacdoon shacbi uu dhici doono hadda dib daaqsoo nagu celin doono marka ana waxaan qabaa fikirka beesha caalamka ay qabto ka weyn baa qabaa inaad doorashada dadka soomaaliya ka dhaceyso ay wax xalaal ahayn mugdi ay ku jirtaan aan aaminsanahay een waa mahadsan tahay een waxaan siinayaa een xildhibaan cilmi ugu dambeyntii maxaa adiga xalka u aragtaa si dadkuna ay ugu qancaan beeshay caalamka ee duljooga ka ahayd doorashada iyo hanaanka wax u socdaana ay ugu qanacdo maxaa is leedahay waa loo baahan yahay oo tallaabooyin ah waxaan u malaynayaa waxaa loo baahan yahay in hanaankii loo dejiyey iyo procedure-kii loo dhigay in lagu socdo haddii habkaasi lagu socdo oo ah waxaa la yidhi markii nid- nidaamkan dooranay baa wuxuu yahay in oday dhaqameedkii soo xulay xildhibaanadii hore looga dambeeyo ergooyinka isagoo la tashanaya cuqaalada ama caaqilada jifooyinka markaa wadaagta ee xildhibaanka wadaagta ee markaasi ee kursigaasi wada leh isagoo la tashanaya haddii markaa ay muxuu ahaay si wada jira isaga iyo caaqiladii kursigaasi mas-uulka ka ahaa ee ay ka wada tashadaan ee soo qoraan ergadii sidaana ay ku gudbiyaan waa habkii lagu heshiiyey wey ee dadka soo xulayaa kumay noqon doonaan beeshu way ballaaran tahay dabcan koob iyo konton baa laga soo qoranaya bee laga yaabaa inay muxuu ahaay boqolaal kun ay tahay dadku kuma wada qanci karaan laakiin nidaamka aan dooranay baa caymiya sidaas ah marka mar haddii uu ku dhacay wadatashigu ku dhacay kadibna uu odaygii sidaa ku gudbiyey ergadii ergadii si muuqato transport muxuu ahaay daah furan ay u doortaan xildhibaanadii halkaa ku tartamayay waa nidaamka aan dooranay wey cadaaladiisuna intaasun bay ku dhan tahay cadaaladuna waa nisbi wey waa relative matter lama gaari karo cadaalad dhamaystiran ilaahun baa gaari kara laakiin nidaamkaan dooranay oo nuqsaantiisa leh nidaamkaan dooranay oo moogtay daldaloolkiisa leh baan haddana u bareernay moogtay in sidaas lagu matalo ummadii waa mahadsantahay marka qaabkii lagu qaabkii lagu heshiiyey haddii lagu socdo waxaan isleeyahay hadafkii laga lahaa waa la gaaray Een, haye xildhibaan maxamed iidle maxaa adiga xalka u aragtaa si doorasho xalaala oo dadka ay ku qancaan een, ay u dhacdo aniga horta hal waan kubaaqsa- waan ku waafaqsanaya walaalkay muxuu aha cilmi in habkii lagu heshiiyey ee ay madashu kusoo heshiisay in doorashada loo daayo habkaas la raaco waan ku dha- waan ku waafaqsanahay laakiin waa markay cadaalad jirto marka habkaa u dhaqmayo waxaan qabaa aniga fikirkeyga sida doorashada ay cadaalad ku imaan karto waxaa weeyaan guddi heer caalami oo dhexdhexaad intay yimaadaan inay beelaha la kulma cabashada beelaha la dhegeysto meeshu wax ka qaldan yahay laga toosiyaan qabaa sababta oo ah ee, dhaqankii oo taagan hadda fiiri ee, laba beel baad arkaysaa isku si doosha muddo kamaan habka loo qoondeeyey labada beeloodba isku siba maaba ahaba waana waxay hasho meel bay codka ka wadiri rabaan beel waxaad arkaysaa kuraasteedii qaarna waxaa lasiiya rag qaarna waa lasiiya haween qaa- beelna waxaad arkaysaa sidaasba lama yeelino qaybna muxuu ahaa rag iyo haween bay ka taagan qayb haween baa gooni ugu gooyay marka wax badan baa qaldan oo oo beeshii dhaqankii ay lahayd ayan ogeen oo guddiga doorashooyinku ay ka maamusheen ayagoo ku xidhan musharaxiin xilka soomaaliya u tartamayo sida ay subuurt eelaad oo kuraad ay beri xil u doortaan ee, ee, madaxweynaha soomaaliya ay u helaan darteed baa loo musuq maasuqayaa marka sidaas darteed waxaan qabaa guddi caalami oo dhexdhexaad ah inay yimaadaan oo cabashada dadka dhegeystaan meeshu wax ka qaldeen laga toosiyo laakiin Waa awoodda mahadsantahay.
xaddhaafka ah ee guddi doorashada qabaan in lagu socdo anima qabo aadaa u mahadsantihiin een, xildhibaan maxamed iidle iyo xildhibaan cilmi maxamed Waa mudan. Waa mudan.
inta ayaanu kusoo gabagabeynaynaa xubintii dooda gaaban ee maanta waxaa ka qayb galayay xildhibaan maxamed iidle geedi xerow loo yaqaana iyo xildhibaan cilmi maxamuud nuur oo labadu ka tirsan baarlamaanka soomaaliya tan intaan dib dambe ugu kulmi doonana dhegaystayaal nabadgelyo
falastiin axmed imaan aad ba u mahadsantahay dooda gaabanina la socodsiinaysay halkaad ka dhagaysanaysaan waa v o a washington haatana kusoo dhowaada amuuraha maraykanka waa kan maxamed cabdi xasan sandheere oo inoo soo diyaariyey
kulanti wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhowaada barnaamijkii amuuraha maraykanka afartii sannaba hal mar marka ay timaaddo doorashada madaxtinimo ee maraykanku waxaa dalka laga yaqaanaa weedha ah october surprise oo la micnaa layaabkii bisha oktoobar bishan oo shalay ku ekayd waata ka horraysa bisha nofembar oo ah ta doorashada madaxtinimo ay dhacdo layaabka bisha oktoobar ayaa la sheegaa inuu yahay arrin keenta in labada tartamo midkood ay si xun u dhaawacdo lagana yaabo inay ka galaafato inuu xilka aqalka cad ku guulaysto layaabka oktoobar hal dhacdo wuu ka badan karaa hase yeeshee waxa culayska la saaraa marba ka la isleeyahay waa ka ugu saamaynta badan layaabka oktoobar ee xilli doorashadan ayaa ahaa imeylada hillary clinton madaxa hay-adda sirdoonka gudaha maraykanka ee f b i james comey ayaa toddobaadkan sheegay inay jiraan iimaylo dheeraad ah oo u baahan in dib loo eego donald trump oo horey clinton ugu dhaleecaynayay adeegsigeeda iimaylada ayaa arrintani ay noqotay fursad uu clinton ku sii weerari karo The FBI has just sent a tani waxay ahayd cadaaladda oo si weyn meel loogaga dhacay taas oo shicibka maraykanku ay fahamsan yihiin qof walbaana uu rajaynayo in la saxo ayuu yidhi hillary clinton oon ku qanacsanayn tallaabada madaxa f b i da james comey ayaa iyaduna arrintan ka hadashay So the American people deserve to get the full and complete facts immediately. The director himself has dadka said maraykanku waxay u qalmaan inay sida ugu dhaqsaha badan ugu helaan xog buuxda oo dhammaystiran hogaamiyaha naftiisa ayaa sheegay inaanu ogeyn in iimaylada warqaddiisa uu ku sheegay ay muhiim yihiin iyo in kale waxaan kalsooni ku qabaa wax kastoo ay yihiin inaanay waxba ka bedelaynin go'aankii la gaadhay bishii julaay ayay tidhi master komi ayaa bishii julaay sheegay in clinton ayna dembi ku gelin arrinta iimaylada hase yeeshee si mas-uuliyaddu ka maqan tahay ay u dhaqantay Although we did not find clear evidence that Secretary Clinton or her colleagues intended to violate laws governing the handling of classified inkastoo information, aanaan helin caddayn muuqata oo ah in xogheya clinton iyo dadkii la shaqaynaya ay jebiyeen sharciga qeexaya ilaalinta waxyaabaha sirta ah haddana waxaa jira arrimo caddaynaya in dadkaasi ay ahaayeen kuwo aad u taxadar daran waa marka laga hadlayo haynta waxyaabaha aadka sirta wa ayuu yidhi madaxda xisbiga dimuqraadiga ayaa sheegay in tallaabada koomi ayna mid saxa ahayn xilliga oo arrintan ku dhawaaqayna ayna ku habboonayn marka la eego dastuurka maraykanka iyadoo arrintaasi raad ku yeelan karta si dadka maraykanka ahi ay u codaynayaan raadka arrintaas ayaa durbaba la arkay markii ra'yi ururin dadweynaha laga sii qaaday ay muujisay in codbixiyayaashu ay hillary clinton u arkaan qof aan la aamini karaynin marka haddaba ra'yi ururintaasi la eego xaggee ayay labada tartame kala marayaan waa kan maxamed cabdi ismaaciil oo ka tirsan waaxda booliiska magaalada atlanta gobolka georgia ee dalka maraykanka donald trump runtii dadku siday leeyihiin waxa weeye haddii uu maaragtay runtii nin siyaasadda wax yar kasii yeeli yaqaana uu ahaan lahaa maanta heerka uu taagan yahay aad buu uga sii sarreyn lahaa laakiin waxa uu hadda ee waxa dhibaya maadaama uunan isagu garanaynin oona siyaasaddii una kusii dhex jirin uu ahaa nin een, iska ah maaragtay eh, businesskiisa wata Een, haddana runtii marka loo fiiriyo wuxuu sameynayaa inkastoo weli ay ka- dham- dhiman tahay ilaa toddoba maalmood ama sideed maalmood meelaha doorashadii ilaa afartan iyo lix afartan iyo toddoba boqolkiiba ayuu haystaa iyaduna waxay haystaa afartan iyo sagaal ilaa adiga kontonkiibay wax yar u jirtaa marka een, arrintu aad bay maaragtay u kulushahay way aad bay isugu dhow yihiin labadooduba markaad isfiirsid xagga ee dhibcaha waa gartay gobollada laysku haysto kuweebaa hadda ugu waaweyn gobollada hadda la isku haysta waxa ugu waaweyn florida floridada oo uu isagu donald trump uu leedgaraynayay leeyihiin ah, dam- oo kuwa ugu waaweyn ee uu- uu taladaha wararka ee maraykanka hadday noqoto a b c n b c iyo c b s ah, waxay leeyihiin donald trump wuxuu leedgaraynayaa ah, laba iyo ah, laba ah, pointi ama ah, laba iyo badh wax ah, percentage ahaan ayuu leedgaraynayaa oo wax yar buu ka horeeyaa laakiin waxay leeyihiin intaasi waa wax maaragtay ay yidhaahdaan een, khalad ahaan maaragtay markay sameynayaan poolka ay sameynayaan wax- waxay noqon karta inaa hal iyo waxoogaa uu ka horeyn karo laakiin officially ahaan ilaa hadda wuxuu ugu horeeyaa laba iyo afar ah, laba dhibic iyo afar boqolkiiba waa gartay waxaa la idhahdaa dumar badan baa ah, donald trump ka soo go'ay markii fadeexadihii dumar ku saabsan ay soo baxeen arrintaas bal faahfaahinteeda waa runta oo dad badan uh, ma aha only dadka shicibka maraykanka laakiin uh, dad badan oo ah maaragtay oo aada looga yaqaanay eh, xagga republicanka uh, eh, partigooda waa ayaa ah ha ugu ahaato eh, lasty secret- eh, secretary of um, state eh, naagtii ahayd eh, Condoleezza rice ayaa iyadu ah, diiday inay ah, endorse garayso oo ay tiri waa inuu maaragtay isaga baxaa maadaama uu si xun ula dhaqmayo haweenkii waxaa kaloo kamid ahayd naagtii een, iyaduna een, madaxweynimada eh, haweeneyd gudaga u ordaysa ee ahayd een, florina eh, oo iyaduna eh, from california iyaduna republican oo laakiin aan ku guuleysanin doorashadii iyaduna waxay tiri waa inuu maaragtay een, is- eh, ka- iska dhinac isaga istaagaa doorashada waayo een, ma aha waxani wax ay dhaqanka u leeyihiin een, republican partygu in haweenka sidaa loo isticmaalo ama loo looga hadlo waa gartay marka tiro badanna oo caadi dumar caadi oo marka hore laga yaaba inay taageersanaana way ka soo go'een aada iyo aad waayo waxay taabanaysaa ah, muuqaalkii iyo sharaftii haweenka loo hayay maadaama uunan ah, uu uu kala yahayba een, ah, national t v ama ah, maaragtay lasoo saaray isagoo hadlaya maaha wax laga sameeyey laakiin wax isaga uu leeyahay uu leeyahay haweenka ama xaas ha ahaato ama iyan ahaan saan doonaan ka yeelayaa ma diidi karaan waayo anigu waxaan ahay nin maaragtay star oo kale ah maaragtay een, caana marka een, si alla sida doonaan ka yeelaya marka haweenkii runtii nambaradoodii aad bay uga sii gaabanayaan waxa waxaana ay u eg tahay in maaragtay haweenku ay inkastoo ay haweeney ula tartamaya haddana ay tani dhibaato weyn usii geysay ah, donald trump arrintan soo baxday ee surpriseka october ka mid ah dhegaystayaal waxaa intaas inoogu dhammaaday barnaamijkii amuuraha maraykankan maanta kaga hadalnay weedh dalka maraykanka caanka ah oo la yidhaahdo october surprise amaba layaabkii oktoobar ee labada qof ee aqalka cad u tartamaya laga yaabo inay la kulmaan bisha oktoobar intaynu barnaamijkan oo kale ah mar kale ku kulmi doonana waxaan dhegaystayaal idinka tegayaa sidaas iyo nabadgelyo
aad iyo aad ayaad u mahadsan tahay waxaad dhegaysateen maxamed cabdisandheere iyo umuuraha maraykanka haatanna dhinacii muusiga waxaan idiin soo qabanaynaa xamdi iyo codkii la foole
xawaalida dumarka xulkoodii ayaa tahay xil suryeenta ehelkiyo xanaanada naftaydiyo xawaalida dumarka xulkoodii ayaa tahay xil suryeenta ehelkiyo xanaanadii naftaydiyo heer dhaqanka gurigiyo xa kastaba i deeqde xamdi adiga mooye xamdi adiga mooye uma baani xila kale uma baani xila kale heer dhaqanka gurigiyo xad kastaba i deeqde xamdi adiga mooye xamdi adiga mooye uma baani xila kale uma baahni xila kale xarun lagu negaadiyo xera nabad gelyaa tahay xarun lagu negaadiyo xero nabad gelyaa tahay waalidkaad fashmaysaa deriskaad xaq dhowrtaa xamdii qaali baa tahay deriskaad xaq dhowrtaa xamdii qaali baa tahay xarun lagu negaadiyo xera nabad gelyaa tahay xarun lagu negaadiyo xera nabad gelyaa tahay waalidkaad furmaysaa deriskaad xaq dhowrtaa xamdii qaali baa tahay deriskaad xaq dhowrtaa xamdii qaali baa tahay
xamdi adiga mooye waxaa heestaas ku luqinaya la foolayada ayaana ugu dambaysa idaacaddeenni intaan mar kale kulmi doono waa zahre ciilinuur iyo ibraahim xasen daandurayo idinla nabadgelyo
xigaladu sharaf badan karaami xigtadu dintana xafiday baad xamdiye ka dhalatee xigaladu sharaf badan karaami xigtadu dintana xafiday baad xamdiye